dhagax ayaa laga helay dhagaxa laga helay waa dhagax caan ku ah magaalada mxuuaha meel magaalada duusheeda yeelay muddo qarniye-ana yeelay runtii dhagaxaas dadka waxay dhihi jireen dhagaxa oo muxuu ahay waxa loo yidhaha afeelaha waxa loo yidhaha ayay ka goosan jireen oo dabcan shabaabka ruuxooda waa farmuqa waa la siiyey si aan aan xogta ku helay waxaa lii sheegay in dhagaxaas sambolka mida lasoo qaaday lagu soo sameeyey muxuu ahay baaritaan kadib baaritaankii ayay waxay ka dhalatay in dhagacii lakala beecsado dad ganacsata ah iyo muxuu ahay al-shabaab ayaa kala beecsaday dadkii deegaanka ayaa arintaas kusoo baxay ayaa dagaalkii ugu xumaa oo meesha ka dhacay dadka deegaanka iyo shabaab u dhaxeeyey shabaab waxay u faramaroojiyeen dadkii deegaanka xoog ayay ku qasbeen laba nimaa meeshaas ku dhimatay sida maqasheen labada weliba nolol intay ku qabteen ay ceel cali geeyeen ayaa lagu dilay muxuu ahay meesha layira buuqda inta la geeyaa lagu dilay iyagoo shabaabka ruuxooda dad inas ugu dhintay ayaa noola sheegay alcamuum markii ugu dambaysay waxaan xogta ku hayaa in lacag gaarayso ilaa iyo laba boqol iyo lixdan iyo afar kun oo doolar ay niman ganacsata ah soo siisteen nimankaa ganacsatada runtii markii ugu horeysaba nimanka watay baleymka ee dhagaxa shabaabka inay muxuu ahay ay u muquuniyaan rabi ayay ahaayeen laakiin lacagta shabaabka la siiyey waxay ahayn laba boqol iyo iyo lixdan iyo iyo afar kun sida noola sheegay dhagaxii waa lasoo qaaday annaga waxaan si dhow ula socon hadba dhinaca meesha uu maraayo hadba meesha uu maraayo dadka mas-uuliyiinta ee kasoo jeeda deegaanka dhowr jidgooye oo xataa hiir shabeelle maamulka hiir shabeelle madaxweyne ku-xigeenka arrintaas xoogow noogala shaqeeyey meelaha mariinka waa ee baabuurta muxuu ah xamar ee soo aada mariinta waa ayaan ka baadagoobayna aakhirkii waxaa gacanta ku dhigay ciidankeena gobolka banaadir sharaf iyo kayrba allaha ciidankaasaa qabtay oo booliiska ah dhinaca siinka dheera lagu qabtay haddana hadda waxaa noola sheegay in hay-adaha amniga hay-ad ka mid a ay gocanta ku hayso milkiilayaalkii soo sheegtay hantidaasna ay qaarkood xeran yihiin